waxaa ahayd magaalada hargeysa lagu xidhay weriye najiib cabdiweli cabdi xiis oo ka tirsan weriyeyaasha telefishinka yunifersal ee magaalada hargeysa kadib safar uu kaga soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana lagu xidhay madaarka magaalada hargeysa ee cigaal international airport kadib markii uu kasoo degay diyaaraddii sidey maxamed caabid digaale agaasimaha telefishinka yunifersal ee somalilan ayaa waxa uu ka hadlay xadhigga weriye najiib cabdiweli cabdi xiis iyo sababta ka dambaysa xadhiggiisa waxaa maalintii khamiis tahayd lagu xidhay madaarka magaalada hargeysa najiib cabdiwelo cabdixiis oo ka tirsan shaqaalaha ka shaqeeya xarunta magaalada hargeysa universal t v oo in muddaa ugu maqnaa magaalada muqdisho shaqo xadhigaas wuxuu daaran yahay sida aad ogtihiin waxaa somalilan ka soo baxay sharciga odhanaya in qof kastoo kasoo dega madaarka magaalada hargeysa uu sito baasboor ama somalilan ha ahaado meel kale ka yimaado sidaas awgeed markuu yimi magaalada hargeysa najiib cabdiwelo cabdixiis muhu sidan baasboor waxa ama baasboora taas ayaa keentay in la qabto la xidho ilaa maantana waan ka howlgallay mataqaan in la soo daayo waqti xaadirkan weli wuxuu ku jiraa xabsiga lamana soo dayn markaan la hadlay mas-uuliyiinta sarena waxaan ugu yidhi kolley ujeedada loo haystaa waxaa weeye ma garanaysaa wuxuu ku yimid bela baasboor wax kaloo loo haystaa ma jirto imika waxaan ku rajo weynaa insha allah balde inay noo fududaato dee la soo daayo ayaan rushe ka qabnaa runtii waanuna ka xunahay mataqaana dee dhibaatada mataqaana ku dhacday walaalkeen najiib cabdiwel cabdixiis oo runtii magaalada hargeysa xaaskiisa u degan yihiin caruurtiisa joogto oo dee xaqna ula inuu imaado mataqaana dee meeshuu awalba deganaa kana shaqeynayay iyo muxuu caruurtiisa joogto laakiinse dee sharciyadan iminka la adkeeyey dhowaan soo baxay ayaa waxay keenayaan ma garanaysaa in dadka qaarkood dee runtii ay dhibaato la kulmaan waxaan ohan lahaa dadka imanaya inay runtiis ka hubsadaan markay imanayaan muxuu ahaa somaliland si aan ula kulmin dhibaatooyinka ula kulmay walaalkeen muxuu ahaa najiib cabdiwel cabdixiis